ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta lagu wadaa in ay gaaraan magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose wafdigan ayaa magaalada baraawe waxay u tegi doonaan sidii xariga uga jari lahaayeen dhismo lagu sameeyey garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in diyaaradii ugu horeysay ee tagta baraawe ay noqon doonto tansida wafdiga ra-iisul wasaaraha soomaaliya garoonka diyaaradaha ee baraawe ayaa muddo saddex sana ah qaatay dhismihiisa kadib markii caqabado shacabka iyo maamulka ku aadan ay soo kala dhex galeen ugu dambeynna lagu guuleystay dhammaystirka dhismaha